asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu laba toddobaad ka hor ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe haddaba xaaladda deegaanada siday tahay waxaanu ka wareysanaynaa nabadoon cabdulaahi cali caraay iyo nabadoon mukhtaar xasan xuurshow oo mukhtaar dhuugow loo yaqaano waxaan ka hormaraynaa nabadoon cabdulaahi cali caraay nabadoon marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan nooga waran deegaanada xarakada shabaab almujaahidiin la wareegtay sida xaalkooda uu yahay adigoo magacyadoodana inoo xusaya waxaa kamid a cali axmed aad iyo aad ugiisu waa degan yahay xoolaha iyo dadka aaday mataqaanaa magaaladu uu soo naqdeen dukaanti ayaa ka furan waxaa kamid a meesha la yidhaahdo alkawsar jawigooda aad iyo aad ugu degan yahay waxaa kamid a mataqaana meesha la yidhaahdo goosareeri waxaa kamid a ceel buluq wax dhiba ama culaysana kama jiraan afarta tuur maasha allah iyadana lamid mataqaanaa ceel baraf caadley mataqaana califool dheere biyo caddo warciisa haddii marka mataqaana haddii maaska soo bixe oo buurta u soo gidi laba garasku keeno ilaa bursha sheekh cid walba mataqaana ciddii tacab lahana tacabkeeda ku mashquulshay ciddii xoolalen xoola elaalkooda ku mashquulshay ciddii ganacsi lahana ganacsigeeda ku mashquulshay wax dhibana kama jiraan nabadan mukhtaar dhuubow adiguna geestaada soo dhawow maxaad raacinaysaa inta saaxiibkaa uu sheegay bismi illahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin anigoo idaacadda ku dhow mar labaad su-aasha aad weydiisa markaan u laabto xaaladda gobolku aaday u degan tahay dhulka badan ee gobolka wilaayada islaamiga shabeellaha dhexena badankeeda waxaa gacanta ku haya xarakada mujaahidiin al-shabaab ayaa gacanta ku haysa meelaan hadday albaabadeeda sii garaaco haysaa dadku nabad iyo khayr ayay ku naaloonayaan meelo badan oo colaada ay ka jireen oo ay muftidiintu ay isku dareen xilidii ay soo galeen gobolka maanta waxaa la arkay dad aan waaga heshiis wada gaarin ee maanta guryahoodii jirta ayaan aragnay oo kulex dhulka xarakadaa soo gasha marka ciidanka cabsahaya male taasna waxay ku timiday kalsoonida lagu qabo kitaabka iyo sunnada ay ku timiday iyo xarakada ay ku timiday allahna uga mahadceliyaynaa laga soo bilaabo gobolka afkiisa haddaan ka reebo degmada aadeebaal gudaha oo gudaha keliya ah oo magaalooyinka ku xeeran ama inta hoos timaadaba ay xor yihiin degmo cadale ayuu hadda dagaal ku foodlay kana socdaa si gaar ah adigu waxaad kasoo jeedaa deegaanada la isku yidhaahdo afarta tuulo meelaha qaarna waxaan la socnaa in ku dhawaad toban sano ciidamada shisheeye ay joogeen hadda bulshadu waa sidee maxay dareemayaan haddii xarakada shabaab almujaahidiin ay dib ula wareegtay maxayse leeyihiin haddaad la sheekaysatay maasha allah bulshada dhulkaas ku dhaqan waa bulsho rayn rayn iyo wanaag dareemaysa sideedana waa bulsho u oomaneeday ku dhaqanka shareecada islaamka shalana si xooga looga dulqaaday oo iyagu rabitaankooda aysan ahayn maantana markii ay arkeen xarakadii oo deegaanadooda soo gashay gaar ahaan afarta tuura dhulka la yihahdo aan kasoo jeedo runtii gacmo furan ayay kusoo dhaweeyeen dhammaanna gobolka dhammaantiis dadku ay soo wada dhaweeyeen guud ahaan horta marka kooba waxaan anigu umahad celinayaa dadka ku dhaqan wilaayada shabeellaha dhexe guud ahaan waan umahad celinayaa siday u garab istaageen wiilashooda mujaahidiinta ah haddaan usoo laabtay qaybtan aan uu kasoo jeedo adiga habaashano aad iyo aad iyadana looga soo dhaweeyey meelaha qaarkood ilay kuma daraadee banaankaa looga hortegayey wiilasha mujaahidiinta ah wax allaale waxay u baahan yihiin waa loo sameeyhayey anaguna ka nabadoon ahaan aadaan ula soconnay waa shaqays barbar socota oo qaarna ay ciidamada mujaahidiintu ay haayaan qaarna ay haayaan nuqabada iyo wilaayaadku ay haayaan waaya waxaan ku noqonayaa cabdullaahi cali caraay waxaad la socotaa dhulka in maamul dimuqraadiya uu ka talinayay adinku odayaashiina dhaqanka islaamiga ah iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee xarakada shabaab almujaahidiin oo wada shaqeyno ka wada dhexeyso maxaad ummadda u haysaan
annagu waxaan u sheegaynaa annagu dadkayna waxaan u rabnaa waxay adduun iyo aakhira ku badbaabaan waana kitaabka sunnada waxa lagu badbaabaya maanta ee taagan waa kitaabka sunnada ha qaataano hana degaano waxa maanta mataqaana umadaan xalkeeda ku jiro waa diinta islaamka cidii qaadataa aad faa'iidata aad joogta cidii diidana waa khasaartay gobolka waxaa looga dhaqmayay siyaasad ay hormuud ka yihiin xasan gurgurto oo madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe waa laba nin oo aad taqaan oo si guud aad isku reer tihiin maxay bulshada u galeen maxay soo dhibeen waxaan kuu sheegay horta nimankaas waxay dadkooda iyo dalkooda ku sameeyeen adduunka wax sameeyaba annagu gaala iyo muslima xataa inaan maqlo waa nagu dhimanta waxaa waaye cali guudlaawe iyo ninka ilahay xasan guurguurtay iyo iyo nimanka cudalada arkaantooda hoostooda ka raaqwareys waa midda ay sameeyeen lama arag hal dalkoodii iibsada iyo hal dadkoodii iibsada iyo hal aakhiro jira hal inta qoda dhulkii ka baxshay mataqaanaa maanta haddaa la kuuro kii aakhiro jira na canshuura kii adduunya jooga na canshuura sidaasaan u argna annagu inayda tala u hayna waa u sheegaynaa hadday dadka soomaaliyeed iiman ku jiro hadday mataqaanaa maanta hadalkeena dhegaysanayaan ha maqlaano mataqaanaa inaynan xal u hayn isagoo haddan abiy axmed xeebta soomaaliya isku sawiraya ee mataqaanaa saliibka u dhexeeyo marka waxaan u sheegaa dalka waxay ka qabteen iyo danaha ay u qabteena waa ogaadeen inay ummadda isku dhameeyeen shacabka mataqaana hadda lasoo dhex galay midda ka dhacday dhiigga ka qubtay mataqaana ou ummadda ku darmi tagay waa aadan u dareemayna ummadda soomaaliyeed danteeda ha garato nimankaasna ha ka leexato hadda madaxda maamulka federaalka iyo kan hirshabeelle waa qayldhaaminayna waxay leeyihin shacabku hanoo dagaalamo xilli ciidamadoodii meelo badan looga taakroonaaday oo ay ka carareen maxaa arrintaa ku qasbaya su-aasha waxaan siinayaa nabadoon mukhtaar dhuubow
hadda shacabka hanoo dagaalamo inay yidhaahdaan hadda quusaa ku geysay dan baa ku geysay ciidamadooda way dagaalami waayeen marka jabkaas iyo iyo naasabeelkaas ku dhacay ayay waxay isleeyihiin abaad shacabka dad ka heshaan marka shacabkuna waa dad cibro qaatay oo maanta aan been kale lagu siri karin maridaga allaha dago mar labaad dagana anaa isu dagay joogtaa laakiin maanta haddii laga dulqaaday alxamdulilah ay wada leeyihiin dhammaantood allay u mahad celihayaan subxaana watacaala kadibna waxay u mahad celihayaan mujaahidiintay u mahad celihayaan maanta dadkaas marka dad ajarmaya ma ahan waa dad muslimiina shalay xoog baa lagu soo duldegay xooggiina maanta haddii xoog ka qaada ilaahay oo u sahlay maanta mar labaad u malayn maayo inay ajarmi doonaan cabdullaahi ow adiguna geestaada maxaad ka leedahay warka ah shacabku hanoo dagaalamo arrintaas sidaadaba ilaahay mataqaana diinkiisu waa guulaysanayaa ilaahay baa noo sheegay ciidanka allah guulaysanaya wa ina junda allah mulghaalibuun ilaahay ciidankiisa cid ku aadamaha hortay ku ajarna dagaalkaas ku jira dagaal yaqaanin maahan dagaal dagaalkii qabaa-i kana maahan kii hadda alla kuuroon yahay ay arki jiraan maahan waxaan leeyahay marka insha allahu tacaala aan u sheegayaa hanoo dagaalan markay leeyihiin kay inta ajareen oo balaayeeyeen ay adduunka maa ugu dabageeyeen oy mataqaanaa wax walba tababar soo bareen ayaa tabar u waay marka inay shacabka ay hadda inta u gudbiyaan waxay mataqaa ciidankii federaaliga ahayo mataqaana wuxuu qaba waa ad qabaysi in la yidhahdo shacabka horta waxaa waaye walax layna dhalanteed aa jira qoraxdu maaragta meelaha ay degto oo werwer lacag waa dhalanteed waa warkaas gowdhe garta aan u sheegayna shacabka soomaaliya kitaabka heesuna dulmi maayo igu dulmin hana ka hor wareegaano hana ku ilaashadaan hana ku dhaqdaano hana ku mataqaanaa hana ku degaano sidaas ayaan leh